marti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaan ku sugannahay magaalada laascaanood ee caasimadda maamul goboleedka waqooyi bari soomaaliya guud ahaan waxaa saaka istaagay socodka gaadiidka iyadoo loo ballansan yahay doorashada madaxweynaha iyo madaxweynaha ku-xigeenka maamulkaasi waxaan hadda dhex maraynaa bartamaha magaalada laascaanood halkan keliya waxaa loo ogol yahay dadka ka shaqaynaya arrimaha doorashada sida shaqaalaha doorashada xildhibaanada warbaahinta iyo wixii la halmaama socodka gaadiidka ayaa la joojiyey saad ujeedaan dadku iyagoo bilaa gaadiid ayay waddooyinka marayaan waxaana daqiiqada kadib bilowmi doontaa doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka wixii warar ka soo kordha xaaladda doorashada iyo magaalada laascaanoodba waxaad kala socon doontaan warbaahinta kalshaale aad iyo aad ba umahadsantiin